arkayso waxaa idinku salaamaynaa assalaamu calaykum salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne waxaad maanta nasiib u yeelatay degmada lambar konton inaad soo gaarto annagana nasiibaan u yeelannay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane sheekh xasan isla soo gaaro aad baan nasiib ugu yeelannay waxaan sugaynay dowladda koonfur galbeed in badan badan badan badan waxaana diyaar u nahay abaamiirta dowladda koonfur galbeed inaan ku shaqayno waan sugaynay in badan waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne markuu horays ku soo dhowoow dalkaada hooyo ummaddaada soomaaliyeed dadka ku jecel meel nabadgelyo leh ayaad joogtaa waad ku soo dhowaanaysaa waxaa lagu soo dhowaynayaa niid same gacma furun saaxiibtanimo walaaltanimo madaxweynenimo ku soo dhowow mudane madaxweyne waxaan diyaar u nahay saacaddaas laga bilaabo inaan ku shaqayno abaamiirta madaxda dowladda koonfur galbeed meel kastoo inoo adeegiso iyo meel kastoo sheekh nagaga jirto diyaaraan u nahay hadna waad soo dhowaanaysaa macal wasiirada marta sharafta
ee uu hormuudka u yahay madaxweyne shariif horta marka hore waa idin salaamaynaa annagu maanta qoraxaan taagnayn waxaas haddii la yidhaahdo maanta qorax ma taagnayn waan taagnaanaynaa in badanaan taagnaanaynaa dowlad jaceyl wixii aan filayna waaye mudane madaxweyne ku soo dhawaaw shacabkaas oo adiga ku sugaay iyo cidda kula socotay shacabkaas oo kaa raba inaad wax u qabato sida suldaanku uu sheegay gobolkan dagaalaa ka dhacay dagaal sokeeyaa ka dhacay dhib badanaa ka dhacay dagaalladaas la u wajihi lahaayeen marna waxay ahaayeen dagaal qabiileed maalintii aan taageernay koonfur galbeed soomaaliyana usha waa naloo bedelay xoogaa waxaad mooddaa dagaalkaas inuu weji kalis lahaa marka waxaan rabnaa mudane madaxweyne iyo golaha wasiirada iyo maamulka gobolka iyo kan degmada intaba shacab in badan dhib ku soo jiray dagaallo sokeeya ku soo jiray rabitaankooda markay muujiyeen ciyaaladoona culaysi kala kulmay ayaa meesha jooga warkeenna maalin ma soo koobmi karo haddana waxaan dareemaynaa inaad safar tihiin aad iyo aad dadna waa maantay nugu cusub yihiin waxaan leenahay isbarasho wanaagsan dadna dadna hore aan u soo wada shaqeynay sida gudoomiye ku-xigeenka ee dhaqaalaha oo kale cabdulaahi muuse oo kale markii ay heer gobol ahaayeen walow maanta wasiir yahay mudane carrabey oo kale waa raggii aan soo wada shaqeynay annagoo degmada gudoomiye ku-xigeenkii degmadaan ahay marka waxaan rabnaa mudane madaxweyne ciidankaas oo adiga kuu diyaarsan oo inay abaamirtaada ku shaqeeyaan shacabkaas oo adiga kuu diyaarsan in abaamirtaada ay ku shaqeeyaan iyo inaad wuxuu qabato kaa sugaayo iyo maamulkii degmada intaba gacmo furan ku soo dhowaada